galab wanaagsan ah dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa galabnimoa axad ah bisha julaay ee sanadka kana waa waxaad naga dhegaysanaysaan howjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo magaalada washington d c na waa sagaalkii aroornimo idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a guddoomiyaha guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan aadan cumar oo ka hadlay eedaha xildhibaan abiib
waxay ku soo eedeeyeenna kuwaasubay ahaayeen kuwiina markaan aragnay ee aan la akhrinay maxaa la yidhahdaa xeeroosaadkii waxa weeyaan wax shaqa isku leh way noqon weydey waxaa halkaa nooga soo baxday inaanay waxba ka jirin eeddii xeer ilaalyaha guud
waxaa sidoo kale aad idaacadda galabta ku maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xanuunka cagaarshowga oo maanta dunida laga xusayo habitaatiska laba xabo waaye habitaatiskii waa cudurkii ku dhacayo beerka waana barar uu bararay beerka uu bararaayo waaye kadib calaamadda soo muuqan doonta oo indhaha ka soo muuqanaysa ayaa cayaarka ah soomaalida marka cayaarkaasay arkeyna waxay u yaqaanaan ee cudurka waxay u bixiyeen inuu yahay cayaarshow u bixiyeen sidaas daraaddeed marka ay soomaalida ugu taqaanaan cayaarshow inuu yahay cudurka
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idiin akhriyo kumanaan qof ayaa axaddan maanta ah ka qayb galay aas loo sameeyey laba iyo toban carruura oo lagu dilay duqayn dhanka cirka ah oo ka dhacday dhulka israa'iil haysato ee ku yaala buuraha golan haites israa'il ayaa sheegtay inay jawaab deg deg ah ka bixinayso weerarka dhinaca cirka ah ee ururka xisbullah ee ka dhisan lubnaan xisbullah ayaa iska fogaysay mas-uuliyadda weerarkan lagu laayay carruurta ee ka dhacay majdal shams diyaaradaha dagaalka ayaa isla xalayba waxa ay bilaabeen in ay duqeeyaan koonfurta lebnaan iyaga oo sheegaya in ay qaadayaan weeraro aargudasho ah hase haatee israa'iil ayaa intaasi ku daraysa in ay weli qorshaynayaan jawaab xooggan taas oo la filayo in ay bixiyaan marka uu soo dhammaado kulanka golaha amniga ee israa'iil goobtan la weeraray ayaa waxay ku taallaa buuraha ay israa'iil ka qabsatay siriya sannadkii kii madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa axaddan waxa uu uga digay maraykanka in haddii xukuumadda washington ay gantaallada riddada dheer geyso jarmalka in ruushkuna uu gantaaladaasi kuwo la mida dhigi doono masaafo laga weerari karo danaha reer galbeedka maraykanka ayaa sheegay bishan julaay tobankeedii in uu bilaabi doono inuu geeyo dalka jarmalka hub casri ah oo kala duwan oo ay ku jiraan gantaalada riddada dheer marka la gaaro sannadka laba kun iyo lix iyo labaatanka khudbad uu putin u jeediyey badmaaxayaal ka kala socday ruushka shiinaha aljeeriya iyo hindiya ayaa kaas oo lagu xusayey maalinta ciidamada badda ee ruushka oo lagu qabtay magaalada st petersburg ayuu putin waxa uu si toosa ugaga digay maraykanka in uu dib u bilaabayo nooc ka mid ah waxyaabihii dhaliyey qalalaasihii dhacay xilligii uu dagaalkii qaboobaa socday diblomaasiyiinta ruushka iyo maraykanka ayaa sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee maraykanka iyo ruushka uu marayo halkii ugu hooseysay xataa marka la barbar dhigo xilligii uu dhacay qalalaasihii gantaalada ee kuuba ee sannadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo lixdankii waxaana labada dhinacba loogu baaqay in ay kubadda dhulka dhigaan oo ay qaadaan tallaabooyin xiriirkooda kor loogu qaadayo hogaamiyaha ugu sarreeya dalka iiraan ayaa axaddan si rasmi ah u ansixiyey masuud basan shikaan inuu noqdo madaxweyne taas oo u oggolaanaysa siyaasiga isbeddel doonka ah islamarkaana ah dhakhtar xagga qalliinka wadnaha ah inuu maamulo waddan ay wiiqday cunaqabataynta dhaqaale ee barnaamijkeeda hubka nukliyeerka intii lagu guda jiray xafladda taageerada ayaa ayatullah cali khamani waxa uu ku booriyey bazanishikan in uu mudnaanta siiyo deriska wadamada afrikaanka ah iyo aasiya iyo sidoo kale wadamada sidoo kale taageeray oo ka caawiyey iiraan siyaasadaha xiriirka dibadda ee tehraan khamani ayaa waxa uu ku dhaleeceeyey wadamada yurub in ay si xun ula dhaqmayaan iyaga oo qaatay cunuqabatayn dhanka saliidda ah iyo in ay ku baaqeen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha waxa uu sidoo kale ku cambaareeyey israa'il falkii ay ka geysatay khaza ee dhimashada caruurta haweenka iyo dadka cisbitaallada kuwaas oo aan siduu hadalka u dhigay hal xab ku ridin ciidamada israa'iil mar kale galab wanaagsan guddoomiyaha guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada somalilan cabdikariim aadan ciro ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobadii xeer ilaalinta somalilan ay ku soo eedeysay xildhibaan maxamed abiib oo lagu soo eedeeyey dastuur jabin falal kullid ah ciidanka iyo sidoo kale xeerka ciqaabta guud kuwaas oo uu sheegay in aanay dhicin wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa xamse cali jeestoox ayaa guddoomiyaha guddiga joogtada ah waa guddi-hoosaadka joogtada ah ee golaha wakiilada cabdikariim aadan cumar waxa uu ku waraystay magaalada hargeysa waxa weyan horta qodobada eedda ku qoran waxay kugu waxay ahayn dastuur jebin falal liddi ku ah xeerka ciidanka iyo xeerka ciqaabta guud kolley annagu markaan baadhnay la tashanay la taliyaashaeedii sharciga ee golaha waxaa noo soo baxday waxaas inaanay wax xasaanadda xildhibaanka wax quseeya inaan ahayn tootali kolley go-aankaygii shalayna waan ku sheegnay shalay toole kal fadhi aan caadi ahayn buu galuhu yeeshay guddidiinaana warbixin soo jeedisay muxuu ahaa markaa qodobadii aad dul istaagteen ee aad golaha ka hor jeediseen xeerka magaranaysaa forty nine ee dastuurka qaranka iyo xeerka seventy nine ee dastuurka qaranka ayaa ka hadlaya sida mas-uulka ama mudanaha golaha wakiilada ama golaha guurtida xasaanadda looga xayuubin karo tahay ku soo eedeeyena kuwaasubay ahaayeen kuwiina markaan aragnay ee aan la akhrinay maxaa la yidhahdaa xeeroosaadkii waxa weeyaan wax shaqa isku leh way noqon weydey waxaa halkaa nooga soo baxday inaanay waxba ka jirin eeddii xeer ilaaliyaha guud marka muxuu dhigayaa dastuurku ama shuruucdiinu xildhibaanka lagaga qaadi karaa in uu xasaanadda waayo
ha way ku jiraan dastuurku wuxuu odhanayaa xeerka seventy nine wuxuu ka hadlayaa inta badan in in haddii lagu qabto xildhibaanka isagoo fildambiyeed gacanta kula jira markaa uu ka badan yahay xukunkiisu fildambiyeedka saddex sannadood in la qaban karo dabadeedna sida ugu dhaqsaha badan le loosoo loo soo weydiisan karo ogolaansho golaha wakiilada haddii aanu golaha fadhiyina guddiga joogtada taasi may dhicinoo qodobkaasi tootali meesha muu ooyey ta kale waxay ahayd wuxuu isaguna dhigayaa habka loo qaban karo habka loo dacweyn karo taaswa dacwadu dacwad loogu soo oogi karo waa qodobka forty nine qodobkaas wuxuu dhigayaa haddii uu horta xeer ilaaliha guud baa ku soo oogaya dacwadda mudanaha mudanahaasi dacwadda lagu soo oogi karaa keliya marka ay ogolaadaan fifty five golaha wakiilada saddex meelood two ted waxaa la yidhaahdo saddex meelood oo laba meelood marka ay xasaanadda ka qaadaan ayuunbaa keliya lagu soo oogi karaa la qaban karaa la xidi karaa wax tallaaba markaasunbaa laga qaadi karaa tiina wuu soo codsaday shalay toobaatii golaha fadhi la fadhiisiiyey deg dega fadhigii deg degii riboodkayga anugu aan soo jeedin tala soojinteedii laakiin qodob sharciga ka hor yimidda inay cod qaadaan mudanayaashu qodobkaasi wuxuu ahaa waxaa weeyaan fifty five baa loo baahnaa shan iyo konton labayo afartanna koolamkaa ku furmayey sida dastuurku sheegayo markaa koolamkii uu furmay riboodkayga anagu waan jeednay golaahiina waanu qaybinay eedayntii xildhibaanka lagu soo eedeeyey laakiin waxaa suurto geli weydey in fifty fivekii oo ahaa shan iyo kontonkii oo uu xeerosaadku odhanayo waa inuu guddoomiyuhu tirayaa haddii mooshinka ama hawshaa loo baahan yahay tiro cayiman ay ku xidhan tahay inay tiradii cayineed fadhido guddoomiyuhu dib uu tiriyey waxaan noqonnay afartan iyo sagaal marka maadaamaanan fifty five kii gaadhayn sidaas ay ku suurtoobi weyday dib baana loo dhigay insha allah fadhiga u horreeya golhus iyo isu soo laabto ayaana la qaban doonaa hawsha
kaasi waxa uu ahaa cabdikariin aadan cumar guddoomiyaha guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada somalilan waxa uu magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o e da xamse cali jeesto maanta ay taariikhdu tahay siddeed iyo labaatanka bisha juulaay waxaa caalamka laga xusaa maalinta cagaarshowga adduunka si bulshada looga wacyigeliyo dhibaatada cudurkaasi uu leeyahay haddaba doktar cismaan maxamuud dufle oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca uurkujirta iyo beerka ayaa wariyaheenna magaalada muqdisho xasanka aafi cabdiraxmaan qoyste waxa uu uga warramay halista cudurka cagaarshowga iyo qaabka uu ku baaho bismillaahi raxmaan iraxiim waa mahadsantihiin v o e maanta waxaa weeye waa maalinta loo asteeyey cudurka cagaarshowga adduunka world hebatites day oo sanad kasta la xuso waxa waaye sababtana waxay tahay in yacni cudurkan bacdamaa uyo cudur khatar ah in bulshada caalamka laga wacyigeliyo khatarta iyo dhibaatada uu ku hayo wacyigelin xoogle loo sameeyo taasaa loogu asteeyey si loo maaragtay ka hortagiisa loo xoojiyo iyo daaweyntiisaba qaabku ku gudbo iyo qaabka uu yahay iyo dhibaatooyinkiisa su-aasha kaloo ahayd maxaa loogu asteeyey maantoo kale siddeed iyo labaatanka loo asteeyey waxaa loogu asteeyey waxaa lagu beegay maalintii uu brofesorka weyn caalimka weyn ee soo saaray cudurka cagaarshowga noociisa biiga soo saaray kun sagaal boqol lixdan iyo shantii waa maalintii uu dhasha lagu abbaaray waana ninkii soo helay soo yani kashifay yani cudurka jiritaankiisa iyo xataa vaksiinkiisa ama talaalkiisa oo la yidhaahdo brofesor bloomberg doctor dufle cudurka cagaarshowga maxaa keena qaab noocee ah ayaase laysugu gudbiyaa cudurka cagaarshowga waxaa keeno virusyo kala duwan oo la yidhaahdo ilaa shan weeye oo la yidhaahdo waa virus a virus b virus c d iyo e waxaa ugu muhiimsan waxa waaye weliba saddexda ugu horeysa oo ah ega iyo b-ga iyo c-ga waxaa ugu sii khatarsan baa la yidhaahdaa b-ga iyo c-ga oo yacni aada uga xoogan haddii qaabka uu ku gudbo haddaan soo qaadno nooca eega oo ah midka ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa waa midka ugu sahlan oo raagis ma yeesho waana laga reystaa laakiin wuxuu badanaa ku dhaca ilmaha waxaa dadka weyn oo ku dhici karaa meelaha nadaafadooda xun tahay ayuu yani u badan yahay sida goobaha yani barakacyaasha wixii la mid ah wuxuuna ku gudbaa saxarada marka waxaana gudbiyaa gacmaha markii la cuno cunto iyo khudrad ama wax kale oo afka la geliyo ama biyo la cabo ayuu ku gudbaa halkaasuu markaa ka galaa afka markaasuu waaa galaa beerka ka aadaa waana yacni raagis ma yeesho waana laga reystaa muddo kadib tallaalna waa leeyahay kuwa khatarta waa kuwa biiga iyo siiga oo ku gudba dhiiga iyo dhacaanka qofka jira markuu gaaro qofka fiow si kastaa ku gaare weliba waxaa ugu sii daran marka yani biiga markii lasoo qaado hooyada uur kale markay dhalayso gaar ahaan weliba cunuga uu dhalanayo ayaa ugu badan inuu usoo gudbo haddii ay jirto qiimeyn la sameeyey saameyn intee leeg ayuu dunida ku leeyahay cudurkan marka la eego baahitaankiisa waxaa la yidhaahdaa cudurkan nooca eega oo laga wada reysto saan niri hal dhibic afar milyan ayaa sanadkii ku dhacay lakiin badanaa waa laga wada reystaa waataan niri oo raagisna ma yeesho nooca khatarta oo biiga iyo siiga waayo kuwa ugu daran waxaa sida isku jirkooda saddex boqol iyo afar milyan inta sida oo cudurka yacni la nool waxaa la yidhahda saddex oo cronic infectionka ah waa saddex boqol iyo afar milyan laba boqol iyo konton iyo afar waa kan biiga ah kontonna waxaa weeye kan oo siiga ah dhimashada sanadkii waxay sababaan hal dhibic saddex milyan ayay sababaan labadooda iskula jira waxaa kaloo la yidhaahdaa saddex kun iyo shan boqol maalintii ay u dhintaan lix kun iyo shan boqolna waxaa la yidhaahdaa waa kaysaska cusub ama dadka cusub oo maalintii uu ku soo dhaco ayaa la yidhahdaa doctore maxay yihiin calaamadaha cudurkan lagu garan karo calaamadaha cudurka waxaa loo kala qaybiyaa saddex weji wejiga koowaad oo la yidhahdo wejiga weli cagaarka indhaha uu soo bixin oo la yidhahdo preicteric face oo qofka yacni dara xooga yar dareemayo quun xanuun dhun xanuun eh, bog xanuun sidii gastritiska oo kale oo u malaynaya gaas inuu haayo labalabo matag daal badan cuntadu qaadan kari waayo waxyaabahaasuu isku arkaya qandho yar yar ah ayuu isku arkaya wejiga koowaad wejigaasna wuxuu jiri karaya laba ilaa saddex eh, maxaayta usbuuc kadib waxaa soo daahirayo wejiga kale ama faceka kale la yidhahdo icteric face ama wejiga cagaarka yani faceka oo cagaarka indhaha soo baxayo cagaarka indhaha markuu soo baxo midkii soomaalidu ku baraarugaan ay yidhahdaan waa cagaarshowgi marka waxaa soo baxaya cagaarka indhaha kaadidoo guduud noqoto saxaradoo caddaata calaamooyinka hore oo sii darsada bog xanuun lablabo matag dhinaca midigtoo beer ku aadan yaho xanuun keena cuncunaa yimaada waxaasoo dhan waxaa waaye waa facekaas ama wejigaas oo cagaarka indhaha kadib saddex afar ilaa shan usbuucuu jiraya wuxuu u gudbayaa wejiga la yidhaahdo recovery faceka ama eh, eh, wejiga oo convalescence face uu baaba'ayo maxaa yeele waxaa falgalayo difaacii jirka ama immunitigii marka calaamooyinkii waa dhammaanayan waa yaraanayaan cagaarka indhaha waa yaraanaya waa muxuu ahayto waa qofku waa soo ladnaanaya muddo kadibna waa ka caafimaadaya maxaa yeelay difaacii jirkiisa ayaa falgalay oo la dagaalamay virus doctor dufle soomaalida inta badan cudurka cagaarshowga qofka uu ku dhaco way gubaan marka xiriir noocee ah ayaa ka dhexeeya gubitaanka iyo xanuunkan Eh, waa su-aal wanaagsan waxaa yeelay soomaalida waa caado dhaqmeed ay yaqaanaan balse wax xiriir ah dabka la gubaayo ee reesashada cudurka haba yaraatee ma jirto balse waa sii xumeeyaaba yacni cawaaqibtii iyo socodkii cudurkaasu sii xumeeya haddaan macneeyo si scientific ah oo cilmiyeysan waxaa weeye een, calaamooyinka hadda aan kasoo sheekeynaynay ayaa yacni eh, lagu macnayn karaa maxaa yeele waa taa niri faceka labaad oo ah faceka soo daahirayo cagaarka indhaha oo yacni oo soomaalida ku baraarugto wuxuu jirayaa laba saddex afar ilaa shan usbuuc waxaa marka isku soo beegmaya kadibna waxaa niri waxaa waaye wuu dhammaanaya wuxuu gelaya convalescence faceka marka waxaa isku soo beegmaya dabkii la gubay markii dabkii la gubay la gubay iyo dhammaadkii caadiga ahaa ee calaamooyinka xilligaas icteric faceka ama xilliga indhihi cagaarka ay dhammaan lahaayeen ay u gudbaayeen xilligii kale oo convalescenceka oo yani wixii dhan ay baaba'ayeen ayaa isku soo beegmaya
kaasi waxa uu ahaa doctor cusmaan maxamuud dufle waxa uu ku takhasusay xanuunada uurku jirta iyo beerka waxa uu magaalada muqdisho ugu waramayay waryaheena xasanka afiya cabdiraxmaan qoyste haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha oo iyadana ku saabsan xanuunka cagaarshowga waxaa inoo haya nuur xasan nuur
maalinta oo ku beegan siddeed iyo labaatanka bisha juulaay waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee cudurrada la isku yidhaahdo hebetitiska ee beerka ku dhaca ee ay soomaaliduna u taqaano cagaarshowga meelaha uu ku badan yahay xanuunkan ayaa lagu sheegaa dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya oo ay soomaaliyana ku jirto haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan diiradda ku saari doonnaa halista cudurka cagaarshowga waxaa marti iigu ah doctor maxamed kadle oo ka howlgala isbitaalka beerka iyo uurku-jirta ee somgastro clinic ee magaalada muqdisho doctor kadle waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa dhowahay walaal waa dhowahay bal marka hore noo faahfaahaya cagaarshowga cudurka cagaarshowgu ama hebatitisku waxaa waaye caadur ku dhacaya beerka oo beerkana saameynaya beerkana bararinaya oo maxaa leeyahayay noocyo kala duwanna uu ku imaan karo caabuqyadaas waxaana la sheegaa ilaa inuu noqonayo shan caabuq oo ku dhici kara beerkana saameynaya waa garta marka ma farqi baa u dhexeeya een, magaca farqi miyaa u dhexeeya cagaarshow iyo habitatiska markii cilmi ahaan laga hadlayo cayaarshowga ama habitatiska laba laba xabo waaye habitatiskii waa cudurkii ku dhacayo beerka waana barar uu bararay beerka uu bararayo waaye kadib calaamada soo muuqan doonta oo indhaha kasoo muuqanaysa ayaa cayaar cayaarka ah soomaalida marka cayaarkaas ay arkeen waxay u yaqaanaan ee cudurka waxay u bixiyeen inuu yahay cayaar show u bixiyeen sidaas daraaddeed marka ay soomaalida ugu taqaanaa cayaar show inuu yahay cudurka laakiin xaala magaciisa rasmiga ah waa hebatitis-ka waaye oo ah inuu beerkii bararay waayahay marka n nuuciyo ayay dhakhaatiirtu ku sheegaan dhakhaatiirtiina aan ku takhasusay marka nuuciyadiisa haddii aada noo faahfaahiso cudurka cayaarshowga ama hepatitis two ilaa shan nooca lagu qiyaasaa ah, loo loo qeybiyaa oo ah nooca eega ah nooca biiga nooca siiga nooca diiga iyo nooca iiga ah noocyo kalena way jiraan laakiin weli waxay ku jiraan cilmi baaris oo weli si fiican uma soo muuqaan eh, lama soo saarin waa gartay marka n dalka soomaaliya oo aada hadda ku sugan tahay nuuca biiga ayaa la sheegaa in uu aada ugu badan yahay marka eh, ma cilmi baaris baa lagu ogaaday sidee ku ogaateen Een, caalamku wuxuu u qeybsan yahay qeyb qeybo u qeybsan yahay waxaa la dhahaa een, qeybtan soomaalida hadda ay degan tahay oo ah kuwa ka hooseeya saxaraha ka hooseeya Een, waxaa la dhahaa inuu yahay uu u badan yahay cudur- cudurka cayaarshowga biiga inuu ugu badan yahay markii loo fiirinayo cudurka cayaarshowga siiga Een, noocyo kale oo qeybahan kale kusi badan way jiraan sida cudurka cayaarshowga eega oo kale laakiin cayaarshowga biiga mar walba waxa uu kor ugu muuqanayo waxaa dhibaatada uu ku geenayo beerta uu dhibaatada uu ku keenayo ayuu mar walba uu usoo muuqanayo oo u xoog badan yahay oo loo hadal haya inta badan waa tahay marka n sidee lagu qaadaa ama n cudurka uu ku faafaa Een, cayaarshowga noocyihiisa kala duwan laba qaybood oo la qaybinaysaa eega iyo iiga wuxuu ku faafaa inta badan waxyaalo oo gac- ee wasaq ku xiran oo maxaa lahayay ama maxaa lahayay gacanta iyo afka iyo adi wax oo dhinaca ee, ku xirnaanayso oo nadaafaday dhinacaas ku xirnaanayso ay inta badan ku faafi karaan nooca eega iyo biiga ay nooca eega iyo iiga laakiin noocyada kale ee biiga iyo siiga iyo nooca diiga oo inta badan bi- biiga lagu mataaneeyo ee, noocyadaas wuxuu ku faafi karaa qaybo ka- qaabab kala duwan mar wuxuu ku faafayaa sida diigii inuu ku faafo ama inuu ku faafo oo hooyadii uurka lahi ay u gudbiso cunugeeda ay u- ay u gudbiso ama een, maxaa lahayay inuu ku dha- uu ku faafo lamaanaha dhacaanka ka imaanaya inuu ku faafi karo labadaas labadaas waduu ku faafi karaa noocyada cayaarshowga biiga iyo cayaarshowga siiga waayahay marka n siiga ma ku aragtaan waddanka nooca siiga waddanka waa jiraa laakiin xaddigiisa ama eh, maxaa lahayaa tiradii tirada oo cayaarshowga markii loo marka loo fiirinayo cayaarshowga biya loo fiirinayo aad buu ugu yar yahay siiga siiga waa waa nugu yar yahay aad buu nugu yar yahay soomaali ahaan marka eh, mujtamaca sidee ayay ugu baraarugsan yihiin eh, halista cudurkan Een, baraaruga mujtamaca iyo wacyigelinta aad uu u yar yahay eh, aad uu u yar tahay oo inta badan markii loo fiirinayo cudurkan h i v oo kale eh, soomaalidu aad ugu cabsato ama iyo aad ugu warqabto inuu dhibaato badan leeyahay ma uu warqab ma uu warqabto cayaarshowga biiga ama cayaarshowga siiga noociisa waayo cayaarshowga biiga markii loo fiirinayo h i v-ga waxaa la lahaa cayaarshowga biiga waa ka faafid badan yahay waana ka dheereen badan yahay cayaarshowga eh, maxaa lahaya h i v-ga markii loo fiirinayo sidaa daraaddeed marka soomaalidu wacyiga ahaan aada ugu hooseysaa mana ku baraarugsana dhibaatada uu leeyahay cayaarshowga biiga iyo cayaarshowga siiga waa mahadsan tahay doctor maxamed kadle khadka igugu jir eh, dowrka dhegeystayaasha ayaan hadda geli doonaa Eh, dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan wada dhegeysano asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa eliyaas cumar yuusuf oo jooga degmada mula ee dowla deegaanka soomaalida doctor maxamed kadle waxaan weydiinayaa ee, waddanka waxaan ognahay ee, waxa ku badan cagaarshowga noociisa loo yaqaana b ee, laakiin kuwa kale ee, sida a iyo c ee, maxaa faahfaahin oo aad naga siin kartaa digta hore aad baad u mahadsantahay Een, muxuu ahaa cayaarshowga biigan ugu badan soomaali ahaan iyo wadam eh, region ahaan markii loo fiirinayo meesha ku naado laakiin cayaarshowga eega iyo siiga iyo iiga eegana waa nugu badan yahay Een, iiga asagana naftiisa xoogaa waa eeg si daba dhow yahay waa nugu badan yahay laakiin eh, cayaarshowga siiga aad uu noogu yar yahay Een, muxuu ahaa eega waxyaalaha uu ku faafane hore uu soo sheegnay sida uu faafayo marka maxaa lahayay cayaarshowga eega waa ka nasahan yahay waa ka yar yahay ama ka dhibaato yar yahay nooca biiga iyo nooca siiga cayaarshowga iidana saasoo kale waaye waa ka waa ka dhibaato yar yahay eh, cayaarshowga biiga iyo siiga waa tahay eh, dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south suudan daadiyaha barnaamijka iyo doctoorka aad baa iigu salaamay anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan ee cudurkan habitatiska inta ku baraarugsan wuxuu ku hayaa walwal aad u weyn waxuuna ku faafaa siyaabo kala duwan si gaara dhallinyaradeena kasii baxaysa iskaabulanimada intooda badan kuma baraarugsana in lagu kala qaado gogosha haddaba fariimo noocee ah ayaad u gudbisaan bulshada si ay uga hortagaan dhibaatadiisa sidoo kale sidee u wajahdaan marka aad heshaan kiisaska cudurkan yuuse u badan yahay dhalinta iyo dadka da'da ah waa mahadsantaha
dhalinyarada inta badan oo rabta inay samayso mustaqbal inay samayso rabto haddii uu qof ka mid ahay ama raja ha ahaado ama dumar ahaado cayaarshowga biiga uu bositif yahay ama uu yahay inuu laga helay cayaarshowga biiga waxaa wanaagsan inuu dhakhtarka beerka la xiriiro si loola tacaalo oo loo xakameeyo awoodda cayaarshowga biiga uu leeyahay faafidiisii wixiisa dhan looga xakameeyo qofka aan qabin rag ha ahaado ama dumar ha ahaado oo cayaarshowga biiga aan qabinna waxaa muhiim ah inuu qaato talaalka cayaarshowga biiga si uu maxalahayay ugu hortago ama uusan ugu hortago uu maxalahay lamaanihiisa kale cayaarshowga biiga qaba inuusan usoo gudbinin waayo talaalka haddii uu qaato wuxuu helayaa kahortag iyo gaashaan xoog badan uu helayaa sida daraadkiisa uma soo gudbaayo cayaarshowga biiga uma soo gudbaayo qofka oo cayaarshoog maxaa lahay hadduu talaalka qaato lamaanaha marka waxaa kula talinayaa haddii ay maxaa lahay rabaan inay sameeyaan guur in ay baaritaano sameeyaan kadibna haddii ogaadaan labadooduba inaysan qabin labadooduba inay talaalka qaataan haddii mid kamid uu qabo mid kamida uusan qabinne waxaa muhiim ah kan aan qabin inuu talaalka qaato kan qabane inuu dhakhtarka beerka la xiriiro si uu xaaladiisa loola tacaalo ama loo xakameeyo ka waran haddii ay jiraan dhalinyaro ha noqdeen gabdho ama wiilal oo og in cudurkii ay qabaan haddana aysan sheegin oo qofka ay guursanayaan aysan u sheegin wallaahi haddii uu qarsado xoogaa waa ma fiicno diin ahaan xataa uma fiicno inuu wuxuu qaba inuu qofka kale oo lamaanihiisa uu u sheega aada u fiican tahay maadaama ay wax badan wadaagayaan uusan inuu dhibaato uusan gaarsiinin qofka kale muhiimadda muhiimka waxaa waa inuusan qofka kale dhibaato u gaarsiinin marka dhaqan ahaan iyo diin ahaan uma fiicno maxaa lahayay inuu wixii uu qabay ama wixii isku ogaa uu qofka kale uu ka qabsado maadaama ay nolol dheer ay wadaagi doonaan waa mahadsan tahay dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa cudurka agaarshowga oo la sheegay inuu ka mid yahay cudurrada ugu badan ee ku faafsan soomaaliya hadda haatanna aan u yeero dhegaysto kale walaal soo dhowow magacaygu waa jaamac maxamed xursi waxaan joogaa degmada gaashaamo ee dowla deegaanka soomaalida ugu horreyn waan salaamaya daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo doctoorka martida ku aba laba su-aalood baan anigu qabaa su-aasha kuwaad waxay tahay noocan cagaarshowga ee loo yaqaano si isaga hadda daawo ayaa loo helay haddaba kan dalkeena farabaas ku haya ee hebataaj b la yidhaahdo ilaa hadda wax daawo ah oo lagu cirib tiri karo ma loo hayaa su-aasha deer baad waxay tahay dhulka baadiyaha ilaa hadda waxaa laga sii isticmaalaa dabka oo qofkii xanuunkaas lagu arka waa la gubaa soomaaliduna waxay tidhahdaa waa dab iyo cudur meel ma wada fadhiistaan haddaba bal maxaad kula talin lahayd dadka weli dabka sii adeegsada waad mahadsantihin walaal waa mahadsan tahay nooca cayaarshooga biiga ilaa hadda daawo looma helin bini aadamkana weli ma gaarin awoodiisa inuu daawo soo daawo cayaarshooga biiga u helo laakiin way jiri kartaa nabiga alayhi wasalam wuxuu dhahay maa min daa'in ilaa hu dawaa wax kasta cudur kasta daawu leeyahay laakiin noocan biiga marka addaan usoo laabano wuxuu leeyahay daawo xakameyn karta oo yaraynaysa awooddii iyo dhibaatada uu ku hayn lahaa beerka uu ku hayn lahaa daawadaas marka in la qaato iyo in lala tashto dhakhtarka beerka oo markasta lala socdo xaaladda cayaarshowga meeshuu marayo xaaladda beerka meeshuu marayo mar walba uu qofka uu aada ula socdo ayaa muhiim u ah tan kale dabka markii la dhaho inta badan sax soomaalidu waxa waaye daawo dhaqmeed ay leeyihiin waaye qasam soomaalida bis ma ahna mujtamaca adduunyada iyo bulshada adduunyada ku nool cid kasta waxay leeyihin daawo dhaqmeedyo u gooni ah ay ku daweeyeen cudurrada cayaarshoogga laakiin aniga daawo dhaqmeedka u leenahay waxa waaye dabka idan dabka iyo cayaarshowga maxaa ka dhexayn kara ilaa hadda cilmi ahaan looma oga dabka iyo cayaarshowga wax ka dhexayn kara oo la dhihi karo cayaarshowgii qofka wuu ka dawoobi karaa wuu ka dawoobaya laakiin waxaa la arkaa waxaa soomaalida waxay aragtaa calaamada cayaarshowga soo muuqatay markay soo muuqatay ay dabkii ay ku dhejinayaan calaamadiioo sii dhammaanaysa oo indhihii kasii baxayaan oo cayaarkii sii dhammaanayaan ay waxa isusoo aadayo xilligii dabkii isusoo aadayo kadibna qofkii waxaa loo malaynaya inuu dabkii uu daawo uu u noqday sidaas markii soomaalida ay u aaminsan tahay daawo dhaqmeedka noocaas ah waa tahay waxaa soo hadal qaaday hooyooyinka uurka leh marka ilmaha miyuu ku dhici karaa cudurka haddii hooyada ay qabto haddii hooyada ay qabto cudurka hooyada ilmaha way u gudbin kartaa waxaana la dhahaa boqolkiiba sagaashan cudurka way u gudbin kartaa dhallaankeeda haddaba waxaa fiican kan koowaad horta hooyada cayarshowda biya qabta in markii ay uurka ay leedahay la xakameeyo daawadii cayarshowdii qaadan ay qaadato si loo xakameeyo dhibaatadii uu geysan lahaa cunugeeda cunugana waxaa u fiican markuu sidan u dhashaba labaatan afar sacdood inuu helo talaalka cayarshowdii iyo daawo kale oo lagu jaabayo talaalka cayarshowga inuu helo waa tahay marka dadka aan qabin ama kuwa isaga shakiyay sidey ku ogaa karaan cudurkani ama sidey isaga baari karaan
waa muhiim waaye su-aashaas waxaa muhiim ah marka in qofka haddii uu tuhum uu qabo cayarshowga biyiga ah ama hadduusan qabin cayarshowga biyiga ah ama cayarshowga siiga labadaba hadduusan qabin inuu raadiyo meelaha oo maxalahay khaasatan xarumaha maxalaha ku takhasusay cudurrada beerka si uu u ogaado muxuu ahaa cayarshowga b inuu jiro inuusan jirin ama cayarshowga c inuu jiro inuusan jirin labadaba si uu ogaado haddii uu b uu jiro kabacdi xarumahaasaa la tacaalayay qaabkii uu u maarayn lahaayeen haddii laakiin uusan jirin talaalkii uu qaadanaya siigana sidaasoo asana loo xakamaynayo oo lala soconayo marka waxaa fiican inuu markiiba ama inta badan la ogaado maadaama uu yahay labada cudur cuduro ee aada u faafayaan oo gudbintoodana ay badan tahay oo aada loo waay wacyigelintana aada u yar tahay qofkan usa warqabin waa mahadsan tahay dhegeyste kale ayaa hadda noo soo diray fariin su-aal uu kusoo weydiiyey bal aanu wada dhegeysano asalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam katooje waxaan joogaa magaalada galduqud ee gobolka mudug doctoorka martida ah laba su-aal baan weydiinayaa waa midoo cudurka cagaarshowgu saddex qaybood buu leeyahay b iyo c iyo e soomaalida wuxua aada ugu badan oo dhakhaatiirtu markay baaraan ay ku sheegaan qeybta bida la yidhaahdo marka maxaa u sababa in bidu ay aada ugu dhex fido soomaaliya kansar buuna leeyahay xanuunkaasi bulshada ma ku wacyigelisaan inay maxaan ku irahda tallaalka qaataan su-aasha kaleo aan ku weydiinayana waxa weeye dadka miyiga ku dhaqan iyo magaalooyin badan oo soomaaliyaba ahba qofku cagaarshowgu ku dhaco waxaa waa la gubaa gubniinkaas sidee buu idinla muuqdaa ma tallaabo iska caadiya mise gubniinkaas waa dhibaatadiisa iyo wuxuu wataa iyo iyo xanuun khasaarihiisa
walaal waa mahadsan tahay su-aashaanu su-aalo muhiim waaye mid kamida ah horaa ugu jawaabay qaybta dabta iyo maxalaha xariirka ka dhexan kara laakiin cayarshowga eega iyo cayarshowda ilaa shan nooc waa a b c d e waaye eega waa nugu badan yahay laakiin dhibaatadiisa oo beerka u dhibaateynaya aada u yar oo inta badan ugu baxaa qofka uu ka baxaa laakiin biyiga siigana waa nugu yaryahay oo maxaa ladhahayay ma nugu badno biya laakiin xoogaa nugu badan taasna waxaa keenayso inuu aada usii bato inta badan wacyigelin la-aanta iyo qofka soomaaliya haddii loo sheego oo wixii uu qarsanayo cayarshooda biyigii uu qofkiiba dhow saas u faafin karo ayaa inta badan keenayso rijinka aan ku naalana ama maxaa ladhahayay deegaanka ama gobolka aan deganahana nooca ku badan ah nooca biyiga aada ugu badan sidaas daraaddeeda marka ayagana muxuu ahaa waanana nugu badan yahay maadaama uu maxaa lahayay isku gobolaan ku naalo gudbintana uu aada u badnaan karo dhinacaas badna sidii saasuu nagu yaraanaya oo gobolka ku naalo ayaa aada ugu yar maxaa lahayay sidii aada ugu yar yahay waa tahay doctor maxamed marka dhanka dawada haddii aan u nimaano wax dawo ah ma leeyihiin qeybahaasi kala duwan ee cudurkan
noocyadiisa kala duwan eega iyo a b-ga iyo c-ga iyo d-ga iyo e-ga way leeyihiin daawo laakiin daawada ay leeyihiin daawo kaalmaati ah waayo culays saarayo c-ga hadda daawo loo helay laakiin b-ga weli daawo looma helin daawo xakameynaysa waa jirtaa eega asagaa si oo caadi ah iskaga dhamaystirmaayo iyo e-ga caadi iskaga dhamaystirmaayo d-ga iyo b-gana haddii b-ga daawo loo helo ayaa b-ga loo heli doo ayaa d-ga loo heli doonaa laakiin haddii b-ga la xakameeyo bna waa xakamaysmaya culays badan waa kadayaya meeshaas waayah marka waxaad tiri c-ga dawo loo helay b-gana wuxuu leeyahay dawooyin marka haddii aad usii faahfaahisa dhegeystayaasha maxaa ka mid ah marka dawooyinkaas
daawooyinkaas waxa waaye b-ga daawada loo daawada jirto waxaawaa daawo xakameynaysa awooddii uu ku sameyn lahaa iyo dhibaatada uu sameyn lahaa xakameynaysa waaye laakiin c-ga ayaa waxaa loo helay daawo maxaa lahayay si fiican banaanka u marinayso oo aad u loo helay daawooyinkana waxa waaye waxay ku xiran tahay hadba dhakhtarkaada beerka sida uu kuu kala siinayo daawada insiga qaababka qaabab kala duwana loo siiyaa biyan saasoo kale waaye waxay ku xiran tahay dhakhtarka beerka ku xiran tahay inta badan inuu arrimahaas si hoose u galo waa tahay marka wax ka hortag ah ma jiraan ka hortagga cayaarshowga biiga wuu leeyahay oo talaal uu leeyahay cayaarshowga siigana talaal uu leeyahay laakiin waxaa jirto ka hortag guuda aa jirto oo ah waddadii iyo waxaan ay ku faafayeen in la la yareeyo oo maxaa lahayay haddii siiju yahay iyo haddii biigu yahay haddii aadu yahay haddii iidu yahay in la yareeyo sida waddada waxaa ka waxaa ka mid ah muxuu ahaa dj qofkii dj lagu shubaayo kale djas in marka hore la baaro la ogaado meelaha oo maxaa lahayay daawo dhaqmeedyo loo isticmaalayo ama meelaha dhalmada oo maxaa lahayay umulisooyinka iyo waxaas qalabooyin nadiif inay helaan macnaha waxaa waay wadooyinkii ay ku gudbi lahaayeen waxaas in la yaro kahortag kahortag guud waaye kan kalena talaalka dhinaciisa kalena waa jiraa marka talaalkaasi ma jiraan meelo ay ka heli karaan dadka u baahan maaragtay ku dhegeysanaya gudaha soomaaliya
gudaha soomaaliya talaalkaas waa waa la heli karaa xarumaha oo isbitaalada oo dhan inta badan waa laga heli karaa talaalka meelo meelaha talaalka cayaarshooga biiga weliba haayo waa la heli karaa cayaarshooga biiga hadda magaalada yaalo asna waa la heli karaa waa qofku meel kasta oo isbitaal ah inta badan haddii uusan ka helin ayaa tilmaamaya meesha uu ka heli karo talaalka cayaarshooga ugu dambeyntii wax tala ah oo aada u hayso maaragtay dadka soomaalida haddii aada soo jeedin lahayd talada ugu dambeysa usoo jeedinaya waxaa waaye cudurka noocyadiisa biiga iyo siiga waa noocyada ugu daran ee beerka saameeya hodhowna kansarka beerka keeni kara gaar ahaan aniga nooca biigan ugu badan asaana keenaya kansarka beerka nooc meesha ugu badan boqolkiiba lixdan aan lahaa wuxuu u keena kansarka beerka waana laga horteegi karaa dadka aan qabin cayaarshooga biiga dadka qabane waxay u baahan yihiin la talin oo dhakhtarka beerka ah iyo maxaa lahay in daawada ladaawinka xakameyn lahay waxaas loo qoro si uusan uu beerka uusan ugu sameynin cayaarshooga biiga halka siigana uu sidaas oo kale asana loo sameyn karo oo daawinkiisa wixiis loo sameynaya lakin asaga weli talaal looma helin talaalaas usoo jeelinaya kuwa qaba iyo kuwa aan qabin aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed kadle oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada beerka iyo uurku jirka oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyey sidoo kale dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya xubintaasi wicitaanka dhegaystaha israa'el ayaa wacad waxay ku martay inay si xun uga aargoosan doonto xisbullah kadib markii laba iyo toban qof ay ku geeriyoodeen gantaal ay tuurtay xisbullah kumanaan qof ayaa waxay ka soo qayb galeen aaska laba iyo tobankii qof ee caruurta iyo dhallinyarada isugu jiray ee lagu dilay gantaalkaasi oo ku dhacay buuraha golen ee israa'iil haysato dhanka kalena xisbullah ayaa beenisay inay weerarkaasi ku lug lahayd warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee royters waxa ay noo soo koobaysaa sahre cabdi axmed xisbullaahi ayaa beenisay inay mas-uul ka tahay weerarkii lagu qaaday majdil shamis oo ah kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca israa'iil ama dhul ay israa'iil gacanta ku hayso tan iyo weerarkii xamaas ay ku qaaday toddobadii bishii oktoobar ee sannadkii ina dhaafay israa'iilkaasi oo dhaliya dagaalka gaza tan iyo markaasina ku fiday dhowr jiho oo halis ugu jira inuu ka dhaco dagaal ballaaran oo gobolka ah diyaaradaha israa'iil ayaa xalay duqeeyey bartilmaameedyo ku yaala koonfurta lebnaan balse waxaa laga cabsi qabaa in jawaabta ugu adag ee kulul ay ka bixiso israa'iil kadib soo laabashada ra-iisul wasaare benjamin netanyahu oo ka soo laabtay booqashadiisa dalkan maraykanka uu ku joogay iyo shirka golahooda wasiirada israa'iil oo la filayo in uu dhaco galabnimada maanta ah dhinaca kale qoysaska baroordiiqaya ayaa isugu soo baxay aaska tuulada druus ee majdul shamis ee buuraleyda golan haightska dhulka ay israa'iil qabsatay kana qabsatay suuriya dagaalkii bariga dhexe iyo toddobadii kadib baroordiiqdaasi ayaa qaar badan oo dadka ka mida waxa ay ku labisnaayeen dharka madaxa sare laga qaato ee koofiyadda ee lagu yaqaano israa'iiliyiinta waxayna isku gadaameen sanduuqyada markii la qaadayay meedadka waxaan ku jirnaa xilli adag masiibo culus maalin madow ayaana u timid majdul shamis ayuu yidhi doolan abusaalax oo isagu ah madaxa deegaanka majdul shamis islamarkaasina kula hadlay israa'iil telefishinkeeda khadka si toosa xisbullaahi ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqday in gantaalla ay ku garaacday saldhigyada ciidamada israa'il ee buurahan golan hights laakiinse waxa ay beenisay inay ku lug lahaayeen weeraradii lagu qaaday majdul shamis oo dad rayida ay ku dhinteen waxa ayna sheegtay in haba yaraatee wax luga aysan ku lahayn dhacdadaasi waxayna si cada dhinaca kaleeto isaga fogeeyeen eedeymahan been abuurka ah ee la xiriira in weerarkaasi ay geysteen si kastaba ha ahaatee israa'iil ayaa sheegtay in gantaalkaasi laga soo tuuray deegaankaasi ku yaala waqooyiga tuulada jeba ee koonfurta lebnaan ay ku eedeynayso in ay yihiin gantaaladan kuwa ay farsamayso iiraan ayaga oo sheegay in xisbullaahina aysan si mugdi uusan ku jirin ay u lahayd mas-uuliyadda dhimashada carruurtaasi ayaga oo ku bad ciyaaraya gantaalka lagu dilay wiilasheenna iyo gabdhaheenna waxa uu ahaa gantaal iiraani ah xisbullaahi waa ururka keliya argagixisada ah ee haysta hubka noocaani ah sidaasi waxaa tiri wasaaradda arrimaha dibadda israa'il oo sheegtay hadal ay soo saartay kadib ciidamada israa'iilna waxa ay muddo bilo ah iswadaarsanayeen dagaalyahanada xisbullaahi ee ku sugan koonfurta lubnaan hubka balse labada dhinac ayaa u muuqda mid kastaba inuu ka feejigan yahay in xiisaddan ay horseedi karta dagaal ballaaran oo gobolka ah oo suurtagal ka dhigi kara inay soo galaan quwadaha maraykanka iyo iiraan si kastaba ha ahaatee dhacdadani sabtidii dhacday ayaa waxa ay ka dhigaysaa in xiisadda ay u gudbi karto weji kaleeto oo khatar leh waxaana sidoo kaleeto qaramada midoobay ee ku boorisay xakamayntii ugu badneyd ee labada dhinac inay sameeyaan ayaga oo ka digaya in xiisadda ay sii kordhi karto ayna hurin karto colaad ballaaran oo gobolka ah oo kusii fido deegaanada inta harsan afhayeen u hadlay milatariga israa'iil ayaa mar sii horreysa wuxuu sheegay isagoo la hadlayay wariyaasha in bartilmaameedyada ay muujinayaan in gantaalkan uu ahaa nooca la yidhaahdo falaq wan oo iiraan ay samayso xisbullaahi ayaa sabtidii ku dhawaaqday inay rideen gantaalka falaq wan waxayna sheegtay in ay la beegsadeen xarun ay leeyihiin ciidamada israa'il milatariga israa'iil ayaa sheegay in weerarkii sabtidii kadib tirada dadka dhimashada ay rayidka ay gaarayso saddex iyo labaatan wixii ka dambeeyey bishii oktoobarna ay tahay tiradii ugu badneed ee dad israa'iiliyiina oo mar qur'a la dilo waxaana la sheegay in ugu yaraan toddobiyo toban ka mida dadkaasi saddex iyo labaatanka ah ay ahaayeen ciidamada israa'il xisbullaahi waa kooxda ugu weyn ayay yidhaahdeen uguna ballaaran shabakadda iiraan ay taageerto ee bariga dhexe waxayna bilaabeen wejigii labaad ee ka dhana israa'iil wax yar kadib dagaalka xamaas ee ku qaaday oktoobar toddobadeedii israa'iil kooxaha ciraaq iyo xurtiyiinta yeman ayaa labaduba waxa ay rasaas ku fureen israa'iil oo horraantii bishan weerar culus ku qaaday dekedda xudaydiyah ee badda casaaran ayaga oo ka aargoosanaya weerarkii ay ku qaadeen magaalada talaabiib oo ay ku dileen hal qof xamaas ayaa sidoo kaleeta weerar gantaalla ah waxa ay ku qaaday israa'iil oo ka yimid dhinaca lubnaan sidoo kaleetana waxa ay qaadeen kooxda sunniga ah ee lubnaan ee jaamaca islaami la yidhaahda iyaguna weerar kale in ka badan afartan kun oo qof ayaa ku nool dhulka golan ee ay israa'iil haysato in ka badan kala bar dadkaasi waxa ay yihiin dad druusiyiin ah druus waa dadka carabta laga tirada badan yahay ah ee dhaqanka faraca islaamka ah leh laakiinse qaar badan oo ka mida ayaa u adeega sida la yidhi milatariga israa'iil waxa ayna dareemayaan inay xiriir adag oo sare oo qoto sare ah ay la leeyihiin israa'iil
mahadsanid sahre cabdi axmed ayaa noo soo koobaysay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee royters halka weli aad nagala socotaana oo laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna baarlamaanka turkiga ayaa waxa uu codeeyey in ciidamada turkiga ay tagaan xeebaha soomaaliya si ay u ilaaliyaan una difaacaan arrintan ayaa ah dhammaystirka heshiis ay horey u wada galeen soomaaliya iyo turkiya haddaba muxuu ka dhigan yahay go-aanka baarlamaanka turkiga rofesor liibaan ciise oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah ayaa v o e da uga warramay waxaana waraystay cabdulqaadir maxamed cabdulle
waa go-aan aad u fiican oo soomaaliya aad ugu fiican ee turkigana u fiican soomaaliya arrintan aad bay u raadinaysay inay hesho ciid dawlad weyn oo maanta xeebihii soomaaliya oo baylaha ah oo marna burcadbadeed ay ka kacaan marna dawlado kale siyaalo kale u isticmaalaan in la helo dawlad weyn oo heshiis lala galay oo xaq u leh hataa caalamiyan marka la fiiriyo maadaama dowladdii sovernityga u lahayd ama madax banaanida iyo gobonimada u lahayd inay u amarto ay siiso ay tiraahdo dhinacaas nooga iska kaalmaysano aaday muhiim u tahay ilaalinta labo waxaa kaloo ku jira ka faa'iidaysiga khayraadka ayaa ku jira iyo dhisidda ciidanka badda intaasba soomaaliya faa'iido weynay ugu jirtaa iyadoo ay yacni arrimaha etoobiya iyo isku daygeeda inay badda ay hesho iyo wixii dowladaha dabada oga jiraba intaba ay siinayso dowladda maxaa la yidhahdaa turkiga joogistiisa wax weyn calaamad weyn ay u tahay soomaaliya marka la fiiriyo turkiga iyagana waxay u tahay arrin weyn oo mantiqadan istraatiijiga ah in ay ku yeelato yacni maxaa la yidhaahdaa dowmo waaweyn iyo maraakiib oo ilaalin kara ama danaheeda fiirin kara iyadana faa'iido weyn ayaa u jira oo ku jira oo dowladaha waaweyn waxa ay ku tartamaan meelahaas oo yani khaliijka cadan ama khaliijka yani ayaa lagu tartamaa waa meelaha ay badaayicda adduunka ay soo maraan inta badan marka in ay turkiga uu ku yeesho saamayn oo uu ku yeesho ciidankiisa badda ay joogaan arrin weyn ayay u tahay marka tallaabistaas ee tallaabana wax weyn bay uga dhigan tahay waan gartay marka la fiiriyo turkiga oo neetana awoodaha ugu waaweyn ka mid a haddana baarlamaanku meel mariyey sidee loo filayaa inay uga uga howlgalaan xeebaha soomaaliya wallahi maalintii hore madaxweyne erdogan iyo xukuumaddiisu way rabeen laakiin arrintan baarlamaanka ayaa aad yani u haystay oo xataa mucaaradada waxay ka keeneen hadallo iyo laakiin ugu dambeyn waxaad moodaa in loo fasaxay uu ku guulaystay oo kalsoonina la siiyey loona ogolaaday taa marka waxay ay siinaysaa badda soomaaliya oo dhan oo xeebaha ugu dheer africa leh in ay joogto oo ay mataqaanaa awoodeeda badeed ee meesha ay soo bandhigto iyo ka faa'iidaysiga oo la og yahay badda soomaaliya inay khayraad fara badan ay dhex eegaagaan marka siday labada dhinac ay uga faa'idi lahaayeen ayaa arrintaasina ay ay tahay marka waxay la tahay meelaha xoogga la saarayo soomaaliya ahamiyadda siinaysana inay tahay xeebaha khaliijka cadan ilaa iyo meelahaas waa meelaha ugu muhiimsan ee isleeyahay in ay ka howlgeli karaan iyo meelaha laga cabsi qabo xataa burcadbadeed iyo inkastoo hadda ay aad u yaraadeen laakiin waa meelaha weli baahida weyn ay ka jirto marka maxaa laga ogyahay heshiiskan baarlamaanka soomaaliya in ay meel mariyeen wax wax dhigteelama laga hayaa gudihiisa oo ah faa'iidada labada dhinac markay timaado in howlgalka bilowdo
yani marka la ansixinayo baarlamaanka uu ansixinayay faahfaahin weyn oo laga maqlay ma jirin laakiin waxaa taagnaa xaalad aad iyo aad oo quluubta soomaaliya u gelgishay xildhibaanadana ay ay dareemeen ay ka jawaabeen dareenka soomaalida ay ka jawaabeen oo arrintaasi heshiiskaas si toos ah loo galay laakiin warmurtiyeed kooban baa ka soo baxay ama in in la leeyahay labada dowladood waxay isku waafaqeen dhisidda muddo yani cayiman oo toban sana in la dhiso ciidan bad oo soomaaliyeed lagana faa'iidaysto si wadajira looga faa'iidaysto khayraadka badda laga faa'iidaysto ayna ilaalo ay samayso oo haddii dowladaha ama soomaaliya heshiis badda oo difaac wadajir ah oo wax allaale wixii xeebaha soomaaliya kusoo xadgudbayo inuu kaalintaas ay qaadato inta ciidanka badda soomaaliya uu si buuxa ula wareegi karo mas-uuliyaddiisa in ilaalada qaalintaas ay qaado qaadato iyadoo mar walbaba kala shaqaynaysa kalana tashanaysa dowladda soomaaliya
kaasi waxa uu ahaa brofesor liibaan ciise oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah waxa uu u warramayay waryaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle degmada carmooh ee gobolka bari ee puntland waxaa ka socda dhismaha wadooyin laami ah oo dhex maraya bartamaha magaalada kuwaasoo si isku tashi ah ay bulshada deegaanka uga dhisanayaan ugu dhisanayaan lacago ay dhexdooda iska ururiyeen faarax yuusuf axmed timajilic oo ka mid ah guddi ganacsato ah oo hawshani gacanta ku haya ayaa wariyaha v o e da faadimo yaasiin jaamac uga warramay sida ay ku hirgelinayaan dhismaha waddooyinkaasi hawshaan waxaan balownay laba sano ka hor ilaahay mahadiis waxaanu ku balownay isku tashi aanu isku tashanay haddaanu nahay bulshada reer carmo oo isku duuban dhammaantood waxaana noo qabsoomay laba kilomitir iyo bar oo uu ugu muhiimsan yahay fagaaraha soomaali weyn oo isu soo baxyada iyo soo dhoweymaha iyo munaasabadaha waaweyn lagu qabto hadda wejigii labaad oo laamiyada magaalada ayaa bilowdeen imise wado ayaad rabtaa inaad dhistaan faadimay hadda waxaan qorshaynay lix wado inaan samayno oo isgoysi ah haddii ilaahay qadaro mana balaabina shaqadu waaba socotaa laba weeg hadda waa socotay waana sidii isku tashigii baan ku wadnaa weliba waxaan odhan karnaa maantay baan fursadduna noo fiican tahay waxquurka iyo waxbixinta iyo dadka muxsiniinta ah oo wax la baxaya maxaan kuu sheegaa noo badan yihiin intii aan laba sano ka hor qabannay waxaan rajaynaynaa maantay in ka badan inaan qabanno haddii ilaahay qadaro
guddigiinu maxaad ka kooban tihiin guddiga iyagu dhammaantaya waxaa nahay ganacsato waxaanuna u qunnay oo dantayadii iyo maslaxaddayadii iyo howlahayagii intii u badnaa uga tagnay inaanu danta guud ka shaqayno wadooyinka iyo wixii lamida waktiga ugu badan gelino lixdan waddo maxaa lacag ku bixi doono marka lixdaa waddo waxaa ku baxaaya adigu saddex boqol oo kun oo doolar celcelis ahaan dariiqyada ninkii qodax ka leexiyey waxa uu mutay oo khayra dhammaanteen waa ognahay iyo waxaa loo sheegay marka nin kasta waa u furan yahay hab sidee abaa lacagtan u ururisaan marka waxaan horta ugu muhiimsan aan ku ururinaa wadisab group wadisab iyo nin kasta oo aan wax ku ognahay oo dhaqaale ku tuhmayno hadduu maskab hayo iyo hadduu ganacsado yahay iyo hadduu muxsin kale yahaba inaan waxno oo risaalada gaarsiino waxaan kale oo ku ururinaa xoolaha dhoofo oo boosaaso ka dhoofa inaan wax yaroo maxjarka kaga qaadano one filis neef walba marka barnaamij isku tashi noocaasa baan guushaa ku gaarnay waxaanuna jecelnahay haddii ilaahay idmo meelaha meelo ka fog inaan wax gaarsiino haddii ala yari oo weliba carmo khaasatan aan horumar mug leh waddooyinkeeda haddii ilaahay idmo aan gaarsiino qorshaha ma idinku jirtaa inaad waddooyinka carmo dhex maraayoo dhan aada laami ka dhigtaan
faadimay qorshaha waxaa noogu jira haddii ilaahay qadaro jidka halbowlaha ah oo boosa carmo dhex mara inaan ka dhigno laba haad waxaa kaloo qorshaha noogu jirta haddii ilaahay idmo meel kasta oo laami u baahan haddii alla yari inaan carmo marsiino waxaad kaloo faadimay og tahay barnaamijkii ahaa xus oo xaaqo inay soomaaliya oo dhan carmo ka gashay kaalinta koowaad mashruucaasuna iskama iman ee wuxuu ku yimi isku duubni iyo iskaashi iyo ilaahay kuumadda raaday tahay bulshada reer carmo sida ay isugu duwan yihiinoo horumarka iyo wanaagga uga wada shaqaynayaan haddee maraaxisha noocaasayna gaartay waxaanuna rajaynaynaa isku duubnidaas iyo horumarka aan magaalada ka wadno inay mid noqoto mid wax noo goysa oo wax nooga goysa ummadda soomaaliyeed dowladda puntland dowladda federaalka dadka muxsiniinta dabkii baxayaa dab lagu qabsadaa ninkii shaqaysanaya oo raba inuu horumar iyo maxaan kuu sheegaa wanaag sameeyo baa wax la taraa toddobaadkan waxaa booqasho idinku yimi xubno ka mid a golaha baarlamaanka puntland maxay idin wadeen faadumay aad iyo aad baa umahadsan tahay barnaamijkaas waxaa barnaamij xusid mudan waxaa noo yimi tira xildhibaano ah oo uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maxamed baari shire xafidahullah waxay noogu deeqeen lacag labaatan iyo toddoba kun oo doolar taqriiban meelahaasa aada iyo aad baanna uga mahad celinaynaa waxaanu rajaynaynaa balbarlamaanka puntland iyo wasiirada puntland iyo kuwa soomaaliyaba inay ku daydaaniin bilowgii hore ee aad ku hergeliseen aargada weyn ee magaalada ama fagaaraha weyn ee laamiga ah oo dadku isu soobaxyada iyo shirarka aad ku qabsataan hadda waddooyinka aad samayseen waxay ahayd xilli dadka ay ku cusub tahay in wax la qabsado marka waktigaas iyo iminka keebay idii fududahay haw hawshu faadin aad ba umahadsan tahay barnaamijka markaan balaamayna horta dad badan baa naga hor yimi oo waxay u arkeen waxaan laba samayn karinba barnaamijka markaan sameynaynay fagaaraha soomaali weyn haafmadow dollar baa ku baxay lacaga ee, dadkuna waxay u arkayeen waxaan ee, dawladdu waxaan ka ahayn aysan samayn karin laakiin maanta ilaahay mahadiis een, gacantiina waa noo fadhiisatay khibrad nagu filanna waa helnay dadkiina si maxaan kuu sheega kalsooni aan markii hore ku jirin baa hadda ku jirta waxa u caddaatay in wax la qaban karo wax la wada qabsan karo isku duubnina meel lagu gaari karo waxaana u rajaynayaa puntland iyo soomaaliyaba isku duubni iyo wax wada qabsi
kaasi waxa uu ahaa faarax yuusuf axmed timajile oo ka mid ah guddi ganacsato ah oo isu xilsaaray in ay wadooyin u sameeyaan laami ah degmada carmo waxa uu u waramayay wariyaha v o e-da faadimo yaasiin jaamac halkuule aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a waxaan soo gaarnay xilligii aan idinka nasin jirnay wararka iyo warbixinada codka fanaanka maxamed b k ayaan idin hayaa iyo heestiisa muna
Cida lama ammaano cuyub looma heese munacay kana tahay la catiibay anigu he cida lama ammaano cuyub looma heese munacay kana tahay la catiibay anigu he xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbartayo weligeed weligeed macaasi amunamuna xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waanawa ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay munamuna ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay munamuna munamuna awadaranta fiidkii dhulka cidhi filaacidhi iyadoon cadceed jirin cawayskii mugtiinta awadaranta fiidkii dhulka cidhi filaacidhi iyadoon cadceed jirin cawayskii mugtiinta xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi munamuna xaramko la ciidiyo
codkaasi fanaanka maxamed b k iyo heestiisa muna ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii alla idin waxaan dhammaantiin idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo
hadal ma bacelceliso dadku dhulka macdhooda carabkeedu keedu waa nabad